marka koowaad waxaan rabaa inaan sheego gabdhaha reer laascaanood inayan madi ahayn ay walaalo leeyihiin kana xunnahay dhibaatada la gaarsiiyey iyo dhibka maaragta gabdhaha lagu hayo inaanu ka xunnahay aana berber taagannahay naftayada iyo maalkayagana insha allahu waa u wuri doonnaa dhibaatada reer laascaano lagu hayo wardulqaadkii waa dhammaaday ilaahow maqal islaanay maqal ashahaate allihiin alle ma yahay intaad noo geysataan inaan idiin geysana xaq idinkuu leenna haddaydinaan naga tegin hadda idinkama hari doono intaanu idingayno mataqaanaa xuduudda iyo dhulka deegaanka aad u leedihiin oo habar jeclo aan darisnahay maalin walba ciidamada saa usoo daldalaysa oo maalin walba saa usoo daldalaysa annagu hadda qorilugad iyo waad ogtiin buuhoodla inta isu jirto dariska waxay yihiin waad ogtiin intaan dariska nahay beelahaan dariska nahay oo deegaanka wadaagno dee dhibku idinku idinku harayaayo idinku taana ogaada maal baad falaysaa fogaysaa milil guudka dhagaye milil horay guudka looga dhayay baad maanta soo fogaysaa waxaad ka heshaa leedahay haddaa wuxuu yidhi nin waliba waxa weeye wuxuu miistuu leeyahay nin waliba adduun iyo aakhira wuxuu ka shaqaystuu leeyahay waxaan leeyahay oo hadalkayga ku soo gabagabaynaya oo ku gunaanadayaa ma harin dulqaad dambe ma harin cid dambe oo loo ergoodaa ma harin mataqaanaa misdamoo laysu garaaca haddii aad garan weydeen wuxuu yidhi ragow kibirka waa lagu jabaya kee ha la ogaado laysahnaascaano gabdhaha burcadegan dumarka inaad ku hoos noqotaan maaha u imaada ragga soo majeystayaasha reer puntland ciidamada oo la dagaalamo haddaad dagaal doonaysaan laakiin ha ku noqonin gabdhaha meeshaan waa la wada degaa shacabka gabdhaha reer puntland ee gabdhaha reer somaliland annaga waa nala joogaan nabadgelya inay nagula joogaan waxna maan rabno inaan gabdhaha yeelno waayo gabdhuhu waa gabdho soomaaliyeed idinkana waxaa laydin ka baahan yahay inaad ragga u timaadaan maaha inaad dumarada ku hoos noqotaan iyo caruuraha iyo degan somaliland halka way nala degaan caruurihiinna waa nala degan naagihiinna waa nala degan dadkiinna waa nala degan laakiin annagu sharaftaas baan u leenahay inaanu marti soogno
xafiiskan waa xafiiska ururka haweenka puntland waxaa ila hadlaysa waa gudoomiyihii ururka haweenka puntland maantay waxaa ka taagan mxuaha xuduudkayagii ama waddankayagii ama puntland ka taagan weerar cad oo nala ku soo qaaday oo aan biyo ismarin oo nala ku soo qaaday difaac baanu ku jirnaa xaqa waxaanu ku jirnaa inaanu dalkayagii iyo xuduudadayadii soo xiranno dulqaad badan bay puntland samaysay waxay ku samaysay in ay dadka soomaaliyeed dhiigooda aysan ku degdegin waxa weeye gardaro cad oo caalamka iyo adduunkoo dhan looga joogo islaamkoo dhanna u jeedaan ayaa nala ku soo qaaday guryahayagii maadaama hadda caasimadayadii loo soo jiro soddon kilomitir waxaa ilaahay subxaan qaadirha yidhi haddaad qofka ahbisid ahbisid ahbisid uu kaa dhaqaaqi weyd inaad iska celisid waan u diyaargarownay haddaanu saqiir inoo joogo iyo haddii waayeel noo joogo iyo haddii ciidan noo joogo iyo haddii dad noo joogo inaanu istifaacno waxaanu ku kalsoonnahay ciidankayaga puntland oo adduunka daafihiisa laga yaqaano siday isu difaacaan muuse s m markaad haydna taariikhdaada waa la hayaa haddeerna taariikhdaada waxa weye waa baal madow bay ku taalla waa iska kaa difaacaynaa laba xiniyood baana inoo dhaxa haddii ilaahay iidan ka dhigo qofkii ooyo hooyo ma dha